maxamed aad baa umahadsan tahay marka hore horta allah subxaana watacaala ayaan kaga mahad celinaynaa oo na soo haleeshiiyey nagana mid dhigay inaan ka mid noqono xujayada sanadkan xajinaysa ku sugan magaalada maka gaar ahaan carafa buurta carafa maanta oo xajku uu bilowmay oo ah maalintii sagaalaad maalinta carafo xajka ugu muhiimsan amaba sidii xadiidka nebiga sal lla alay slam uu ahaa alxaju yowmu carafa soomaali badan oo ka kala timid soomaaliya goboladeeda kala duwan iyo kuwo badan oo qurbaha ka yimid ayaa runtii sanadkan xujayada xajinaysa ka mid ah tirada dowladda soomaaliya loo qoondayey sanadkan wuxuu ahaa ku dhowaad koo iyo toban kun iyo shan boqol oo xaaji halka tirada guud ee dalka sacuudiga carabiga sida wasaaraddiisa xajka ay dhowaan sheegeen milyan iyo sideed boqol iyo soddon iyo saddex kun oo qof ay soo xajiyeen sanadkan ama dadka xajinaya ay yihiin maanta buurta carafa taagan marka dareenkaaga gaar ahaan adiga maadaama aad xujayada sanadkan ka mid tahay dareenka maalintan ee weyn ee malaayiintaasi qof ay buurta carafa taagan yihiin
xaqiiqatan dareenkayga wuxuu la mid yahay dhammaan qof kasta oo ku tamaninaya ama ku rajo weyn maalin uun inuu soo booqdo ama ilaahay waafajiyo inuu xajiyo ee uu yimaado carafa ama uu soo haleeshiiyo maalinta sagaalaad maalinta carafo ee xajka ee qiimaha iyo qaayaha leh waa maalin allah subxaana wa tacaala uu samada koowaad imaanayo addoommadiisana ducada uu ka ajiibayo sida culimmadu ee xadiistu ay noo sheegeen waa maalin runtii qiimo leh waa maalin qof kasta oo xaaji ah uu ilaahay subxaana watacaala ka baryayo weydiisanayo wax walba oo adduunyo iyo aakhiro oo uu ka rabo oo markaa ku taagnaa waa maalin qofka muslimka ah addoonnimadiisii dhabta ahayd ilaahay subxaana watacaala uu tijaabinayo oo maaragtay dabcan asagina uu arkayo maadaama uu qayb ka yahay malaayiin badan oo muslimiinah oo daafaha dunida ka kala yimid sida ilaahayba qur-aankiisa uu ku yidhi yatuuna min kulli fajin camiiq
waa tahay inta badan ayaamaha maalmaha xajka sida maalinta carafo kale dhacdooyin badan baa lasoo sheegaa oo dadka qaar waxyaala kasoo gaarto marka dadka soomaalida ah bal haddaad iska war haysaan ilaa hadda wax dhibaato ah ma maqasheen
inta hadda aniga aan kolley arkay wax dhibaato ah oo yacni soo wajahay dadka ma jiraan aan ka ahayn in runtii xafiiska xajka u qaabilsan dowladda soomaaliya ee hoostaga wasaaradda diinta wasaaradda awqaafta iyo diinta dowladda faraanka soomaaliya uu sanadkan isku duwid ballaaran sameeyey runtiina dadaal badan ay ka muuqato shaqadooda inay wax ka bedeleen ugu yaraan sidii sanadihii hore laakiin haddana waa shaqo bini aadan uu qabtay mar kastaba nuqsaanteeday leedahay oo cillado lagama weynaayo waa jiraan in maaragtay xagga baabuurta oo kale markii dadka lasoo daabulaayo aysan sidii qorshaha loo qorsheeyey aysan u wada dhicin laakiin inta hadda ogaalkayga dad xaajiya ama qof xaajiya oo laga soo tegay ma jirto oo xalayto aan carafo maanta la keenin dhammaan dadka dhan waxay ku sug yihiin carafo inta ogaalkayga uu yahay maxamed ugu dambeyntii maalinta carafo mar haddii acmaashii la gutay oo buurtii la tegey maxaa xiga oo xajka gabagabadiisa maxaa xiga tallaabo ah
sidaa wada og tahay maalinta carafo waa maalinta ugu muhiimsan waa rukni ka mid a arkaanta xajka waa maalinta lagu sheegay inay tahay maalinta xajka inay tahayba carafo carafo marka laga tago waa maalinta sagaalaad ee bisha dilxija maalin markaa waxaa ku xigta maalinka tobnaad oo berita ah caawa xujayadu waxay aadayaan marka gabalku dhaco kadib waxay aadi doonaan magaalada musdalifa halkaasay ku hoyan doonaan ama mashcal xaraam ayay ku hoyan doonaan caawa haddii la haydmo berito caawa marka halkaasay jiifanayaan wax acmaalah ama mataqaanaa shaqaha ma jirto waa nisan doonaan si ay ugu diyaar garoobaan maalinta weyn ee berito oo ah dabcan maalinta ciidda ama maalinta udxiyada dadka badankii dadka aan xajka ku sugnayn ay ciidi doonaan dadka kalena ama xujayduna ay tahay maalinta ugu shaqada badan oo shaqo badan ay sugayso oo ay ka mid tahay xoolo qalistii jamaraadkii ama tuurashadii iyo sidoo kale xalqigii ama xiirashadii ama gaabsigii timaha iyo naxrigii iyo inay maaragtay xoolihii qalaan ama mataqaana hadigii marka maalin runtii zaxmad leh ayaa sugaysa berito caawa gobolku markuu dhaco galabta banka carafa ayay ka tegayaan waxay aadi doonaan musdelifa oo caawa ay ku hoyin doonaan haddii ilahay